أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaenu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a daraasad cusub oo daaha ka faydaysa ah in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay ku khasaartay duqaymaha tirabeelka ah ee ay ka geysanayaan soomaaliya islamarkaana ay hub fara badan meel cidlo ah ku qubeen barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo maanta madaafiic ku garaacay kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ku sugnaa agagaarka deegaanka baarsanguun ee duleedka magaalada kismaayo kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya oo maanta gelinkii dambe baahiyey qaybta koowaad muuqaalka maxbuus dagaal oo ka tirsanaa hay-ad gaaleedka qaramada midoobay barnaamijka ayaan idinkugu haynaa turkiga oo sheegay in saldhig dayaxgacmeed uu ka samaysanayo soomaaliya in ka badan soddon ruux oo ku dhintay weerar ay maleeshiyaadka bangaraafta ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose lix baabuur oo shil ku galay degmada sheekh ee gobolka waqooyiga dalka soomaaliya daahir amiin jeesow oo kooxda riddada soomaaliya ku eedeeyey qarinta askartii lagu laayay xeronacnac wafdi ducaad ah oo ka socda maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo dacwi ah ka waday qaar ka mid ah gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo soo gebagabeeyay safarkooda iyo munaasabad sagootin ah oo loo sameeyey qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan qaar ka mida wariyayaasha idaacadda islaamiga andalus ayaa inta uu barnaamijka socdo igala qaybgeli doona mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeenimo axadah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobadiisa oo faahfaahsan daraasad cusub ayaa daaha ka faydaysa in dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay ku khasaartay duqeymaha tirabeelka ah ee ay ka geysanayaan soomaaliya islamarkaana ay hub fara badan ku qubeen meel cidlo ah haddaba daraasadaasi soo baxday waxaa warbixintan inooga haya cismaan
jariirad ka soo baxda dalka maraykanka kana mid ah warbaahinta ugu afka dheer dalkaasi oo la dhaho the atlantic ayaa soo bandhigtay daraasad ay ku lafa gurtay natiijo la'aanta uu maraykanku kala kulmayo duulaanka saliibiga ah ee uu ku soo qaaday dalka soomaaliya warbixintu waxay sheegtay iyadoo boqolaal milyan oo dollar ay ku kacday faragelinta maraykanka uu ku hayo soomaaliya tobankii sane ee lasoo dhaafay oo keliya ayay warbixintu leedahay in haddana aanun degganayn amniga kooxda riddada ay ku haysato caasimadda soomaaliya ee muqdisho saliibiga horjoogaha ka ah maraykanka ee donald trump ayay daraasaddu xustay in isaga laftirkiisa uu soo jeediyey in hadda la joogo wakhtigii laga bixi lahaa dalka soomaaliya mar uu bishii sebteembar ee lasoo dhaafay ka hor hadlayey boqolaal jenaraallo iyo taliyaal ciidamo oo amerikaan ah wuxuu tusaale u soo qaatay ayay tiri warbixintu in soomaaliya tahay meel siyaasiyiintu si qaldan u malaynayaan inay tahay in la ilaaliyo isaga oo haddana bishii hore trumba uu ku kacay falal uu ku liidayo soomaalida kuna tilmaamay dal dhan kasta ka liita iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana in ka badan boqol weerar oo gantaalaha uu maraykanka ku qaaday soomaaliya sannadkan oo keliya taasoo aad ugu badan kow iyo kontonkii weerar ee dhacay intii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee joe baiden sidoo kale afartii sane ee muduxileedkii hore ee trump waxa uu maraykanka ka fuliyey soomaaliya laba boqol sagaal iyo toban weerar halka barack obama oo muddo siddeed sana ah majaraha u hayay saliibiyadda maraykanka uu soomaaliya ka fuliyey siddeed iyo afartan weerar sida ay sheegtay xarunta new america oo ku taalla magaalada washington d c daraasaddu waxay ka shanqarisay in trump uu ka fogaaday dirista askar badan si ay ugu qayb qaataan dagaalada laakiin taasi beddelkeeda wuxuu si xoog leh ugu qayb qaatay duulaanno caalami ah isagoo badana adeegsanaya weeraro gantaalo qaali ah amaba dirista koox yar oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee maraykanka howlgalladan oo lagu tilmaamay in looga gon leeyahay difaaca maraykanka balse haddana yoolka iyo natiijadooda si cad looma sharaxo marka laga soo tago inay yihiin kuwa aan loo kala soocin bartilmaameedyada guud ahaanba dadka soomaalida wargeysku wuxuu tilmaamay in jahawareer iyo niyadjab xooggan uu ka qaaday guud ahaanba duulaanada saliibiga ah ee uu ka wado geeska afrika islamarkaana uu ku ilaalinayo danaha dowladaha reer yurub ee duulaanka qaybta ka ah waxaa keliya ah ee aan necebnahay ayaa ah in yurub mar kale aan samato bixinno ayuu ku qoray madaxweyne ku-xigeenka james david fariin uu si lama filaan ah ula wadaagay tafaftiraha guud ee wargeyskada atlantic wuxuuna tilmaamay in weeraradaasi aanay keenin wax natiijo ah warbixintu waxay sheegtay in muddadii lagu guda jiray shirkii jiraayad ee ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka afhayeenka wasaaraddaasi ayaa difaacday howlgallada saliibiga ah ee maraykanka uu ka wado soomaaliya waxayna sheegtay in maamulkooda aanu doonaynin in uu diiradda saaro oo keliya khasaaraha deg deg ah ee gudaha iyo xuduudaha maraykanka sida ay xogta tibaaxday danta uu maraykanku ka leeyahay duulaanka mactabudirirkaah ee uu ku soo qaaday soomaaliya ayaa la jaan qaaday jidka siyaasadda dibadda ee dowladda maraykanka guud ahaanba soddonkii sano ee lasoo dhaafay dabayaaqada kun sagaal boqol iyo sagaashameyadii ayay warbixintu sheegtay in maraykanka uu howlgalladiisa ka bilaabay gudaha dalka soomaaliya isaga oo sii xoojiyey wixii ka dambeeyey kow iyo tobankii sebteembar ee labada kun iyo kowdii kuwaas oo ilaayo hadda ka socda dalka soomaaliya wargeeskada atlantic sida uu xusay maxadka africa center oo ah koox ka tirsan waaxda difaaca oo uu maalgeliyo koongareeska maraykanka ayaa qiray in mujaahidiinta al-shabaab ay doonayaan islamarkaana ajandahoodu yahay in soomaaliya ay ku soo dabaalaan ku dhaqanka shareecada islaamka dhinaca kale daraasaddu waxay tilmaantay in bayaan dhowaan uu soo saaray taliska afrika ee maraykanka aanu ku soo hadal qaadin sababta maraykanka ugu welwelsan yahay mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kalena aanan caddaynin ayay tiri yoolka gaarka ah ee uu ka leeyahay ololaha weerarada gantaalada ah ee uu ka geysanayo gudaha dalka soomaaliya warbixintu waxay ka dhawaajisay in kooxda riddada ay baaba'day islamarkaana maleeshiyaadka kala duwan ee kooxdaasi oo muddo badan la tacbayay ay gabeen howlihii loo igmaday africa center ayuu wargeysku ka soo xigtay in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay sidoo kale la ildaran yihiin oo ay ragaadiyeen hoggaan liita musuq maasuq heer tababar oo aan isku dhayla tirneen iyo qabyaalad haddii soomaaliya ay ku dhowdahay burbur siyaasadeed dhaqaal ahaan iyo dastuur ahaan intuba weerarada cirka ah ma xallin karaan arrintaasi ayuu yidhi beter fam oo ahaa ergeyga gaarka ah ee afrika u qaabilsanaa trump mudaxileedkiisii hore waxaa kale oo beter fam uu ka dhawaajiyey in maleeshiya loo tababaro kooxda riddada soomaaliya aanay waxba ka taraynin xaaladda soomaaliya balse maraykanka ay ku habboon tahay in uu dib u eegis dhammaystiran ku sameeyo siyaasaddiisa soomaaliya maadaama ayuu yidhi taageeridda maamulka muqdisho aysan qiimo u lahayn maraykanka daraasaddan dheer ayuu wargeyskada atlantic ku soo gebagabeeyey maadaama aanay jirin cudurda dhinaca dhulka ah oo ka hortagi karta mujaahidiinta al-shabaab in wax natiijo ay soo kordhin doonin weerarada gantaalada ah ee maraykanka uu ku garaacayo soomaaliya islamarkaana uusan ka gaari doonin guulo wax ku ool ah taasi beddelkeedana ay abuuri karaan ayuu yidhi xaalado naceeb iyo cadho dhalin kara oo ay ku barbaaraan jiilasha mustaqbalka ee soomaaliya الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa sheegtay in saldhig dayaxgacmeed ay ka dhisanayso dalka soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen koranyo maleeshiyaadka murtadiinta ah oo ku sugnaa agagaarka deegaanka baarka ee dhaca duleedka magaalada kismaayo waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey duqeyntaasi sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee hiil weyne oo ku taal wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad madaafiicdu waxay ku dhaceen gudaha xerada waxaana xerada ku sugnaa taliyaha guud ee maleeshiyaadka ridada murtad odowaay yuusuf raage waxaana gudaha xerada ka socday kulan uula lahaa saraakiil ka tirsan murtadiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa turkiga oo sheegay in uu saldhig dayaxgacmeed ka dhisanayo soomaaliya turkiga ayaa sheegay in uu bilaabayo saldhig uu ku tijaabin doono gantaalaha dayaxgacmeedyada soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda baykar ayaa hoosta ka xariiqay in mashruuca saldhiggan uu cabirkiisu noqon doono soddon soddon islamarkaana waxa uu soomaaliya ku ammaanay in ay leedahay xeeb wanaagsan oo ku habboon saldhigga geesta kale waxaa turkigu sheegay in adduunka oo dhan ay jiraan laba iyo toban goobood oo laga diro tijaabooyinka dayaxgacmeedyada islamarkaana soomaaliya tahay midda ugu wanaagsan turkiga ayaa heshiisyo kala duwan la galay kooxda xasan sheikh kuwaas oo lagula baxayey khayraadka soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa lix baabuur oo shil ku galay waqooyiga soomaaliya wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in shil baabuur uu maanta ka dhacay deegaan u dhexeeya magaalooyinka berbera iyo sheikh shilka gaari ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo geellookor waxaana halkaasi ku galay ilaa lix baabuur oo isugu jira gaadiid xamuul ah kuwa raaxada iyo kuwa rakaabka ah sawiro lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo qaaday goobta uu shilku ka dhacay ayaa muujinayay gaadiid madaxa iskula jira iyo kuwo kale oo waddada ka baxay ilwareedyo ayaa sheegay in khasaaruhu ka yaryahay sida uu shilku u dhacay waxayna sheegeen in shilkaasi gaari ay ku dhaawacmeen saddex qof kuwaas oo dhaawacoodu yahay mid fudud wararku waxay intaa ku darayaan in dhaawacyada la geeyey cisbitaal ku yaal magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya waana mid ka mid ah shilalka gaadiid ee ka dhaca waddadan oo ah mid buuro iyo mashquul badan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa boqol iyo soddon qof oo shacab ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay murtaqada maraykanku ka geysteen soomaaliya in ka badan soddon qof oo shacab ah ayaa la dilay halka tobannaan kalena ay dhaawacyo soo gaareen habeenkii talaadada kadib weerar ay ciidamada gaarka ee xukuumadda muqdisho ay ka geysteen meel u dhow degmada afgooye sida ay soo wariyeen dadka deegaanka dadka deegaanku waxay sheegeen in weerarkan uu ka dhacay deegaanka jambaluul oo qiyaastii afartan kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada muqdisho waxaana ay maleeshiyadu burburiyeen guryo ay dad shacab ah degganaayeen halka ay weerarkaasi ku barakaceen boqolaal kale oo shacab ah dadka deegaanku waxay sheegeen in weerarku uu dhacay xilli dadka deegaanku ay hurdeen deegaankuna uusan wax dagaal ah ka jirin dhakhaatiirta degmada afgooye waxay sheegeen in ay qaabileen in ka badan boqol qof oo shacab ah oo ay dhaawacyo ka soo gaareen weerarka kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in loo gudbiyey dhanka magaalada muqdisho si loo dabiibo waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa daahir amiin jiisow oo xukuumadda muqdisho ku weedeeyey qarinta askartii looga laayay xero nacnac daahir amiin jiisow oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ku ah xukuumadda muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay camaliyadii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulisay xerada nacnac ee magaalada muqdisho waxa uu tilmaamay in xukuumadda muqdisho ay had iyo jeer qariso khasaaraha ka soo gaara weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saxaafaddana ay ka afqabato tebinta waxa gaara ciidankeeda geesta kale waxa uu jeesow sheegay in booliska xukuumaddaasi ay yihiin burcad iyo tuugo dhacda dadka rayidka ah ayna yihiin dad isku dhexyaacsan oo uu musuqu dillooday xubintiina waa inaga intaa cabdulwahaab caawa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa qaybaha dhexe ee barnaamijka faafureebka kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya ayaa maanta gelinkii dambe baahiyey qaybta koowaad muuqaal maxbuus dagaal oo ka tirsan hay-ad gaaleedka qaramada midoobay kaas oo ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta haddaba kusoo dhowaada muuqaalkaas oo maqal aan idinkaga soo dhignay
My name is Olenik Alexander. I am captain.
magacaygu waa aleynik alexander waxaan ahay kabtan waxaan maanta idinla hadlayaa anigoo aanan xor ahayn balse ah maxbuus dagaal oo ay gacanta ku hayso xarakada al-shabaab ee fadhigeedu yahay dalka soomaaliya oo ah dhul kumannaan mayl u jira waddankayga aan jeclahay ee yukrain waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waxa halkan i keenay waxaan halkan u imid anigoo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobay ee lagu taageerayo dowladda soomaaliya aniga iyo shaqaalihii ila socday waxaan galnay duulimaadyo lagu soo daabulayo dhaawacyo u baahnaa adeegyo caafimaad bishii janawari ee labada kun afar iyo labaatanka waxaan la kulannay xaalad deg deg ah xilli aan ku sugnayn gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana ku khasbanaannay inaan si deg deg ah u cagadhiganno dhulka al-shabaab aniga iyo shaqaalahaygiiba waanala qabtay waxaana hadda wajahaynaa xaalad hubanti la'aan ah wuxuuna masiirkeennu gacanta ugu jiraa al-shabaab codsiga labaad waxaan u dirayaa madaxweynahayga zeleniski waxaan leeyahay hana ilaawin fadlan adeegso awooddaada iyo saamayntaada si aad uga shaqaysid sii deynteenna adduunku ha ogaado inaan nahay dad jira oo u baahan caawin iyo gargaar dadka reer yukrain ee walaalahayga ah waxaan idinku boorinayaa inaad nagu caawisaan codkeenna oo aad kor u dhawaaqdaan dunidu ha ogaato inaan weli halkan joogno iyo inaan weli ku xidhannahay waddan shisheeye waxaan sidoo kale codsi u dirayaa qaramada midoobay oo astaanteeda iyo calankeedu ka babanayo baarka sare ee howlgalkeenna iyo sidoo kale xogayaha ururka antoniyo guteres waxaan leeyahay waxaa halkan noo soo diray qaramada midoobay hase ahaatee maanta annaga ayaa baahi weyn u qabna kaalmada iyo ximaayada ay bixiso qaramada midoobay waxaa ururka waajib ku ah inuu hubiyo oo uu ka shaqeeyo sii deynta shaqaalihiisa lagu qabtay intii lagu guda jiray howlgalka nabad kusoo dabaalidda soomaaliya waxaan ka baryayaa xoghaya guteres in uusan iska indhatirin dhibaatada aan ku jirno fadlan nagu caawi sidii aan u soo noqon lahayn innagoo bad qabna Don't turn blind eyes from our flight. Please help return us safely.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka wafdi ducaad ah oo ka socda maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo dacawi ah u joogay qaar ka mid ah gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo soo gebagabeeyey safarkooda wafdigan oo ay hogaaminayeen culimmada kale ah sheekh mukhtaar abu muslim iyo sheekh maxamed garaar ayaa dowraad nadwaad iyo muxaadaraad ka sameynayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka galguduud iyo mudug waxaana ugu dambeyn ay soo gebagabeeyeen safarkooda iyadoona xaflad sagootin ah loogu dhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ee galguduud marwaan maxamed oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaa tabintan inooga soo sameeyey يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره كل العقيق تفتحت أزهاره بالحب تبدو دائما أنواره waad mahadsan tahay walaalka bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal tabin toos ah oo aan ku samaynayno munaasabad ballaaran oo lagu soo afmeerayo howla dacawi ah oo bilooyinkii lasoo dhaafay wafdi culamo ah oo ka socday in maktabka dacwatu ilallaah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadeen wilaayaadka mudug iyo galguduud ee dhaca bartamaha soomaaliya xafladan ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galguduud taas oo isbuucidii lasoo dhaafay wafdiga culimmada ah ay ka wadeen dacwo ballaaran oo dhan walba beegsanaysa iyagoo bixinaya dowraad nadawaad iyo muxaadaraad intaba waxay culimmadu howlaha dacawiga ah ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin fara badan oo dhaca labada wilaayo iyagoo markii horeba shaqada dacwada ka bilaabay wilaayada mudug ugu dambeyna kusoo gunaanooday wilaayada galgaduuda waxaa dacwada culimmada si weyn usoo dhoweeyey bulshooyinkii kala duwanaa iyo odayaashii dhaqanka iyo culimmadu la kulmeen waxaana sida wafdigu sheegay ka faa'iidaystay in ka badan toban kun oo ruuxa munaasabada gabagabada howlaha dacawiga ah waxaa kasoo qaybgalay culimo ugaasyo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana iminka xafladda kelimad ka jeedinaya sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ahaa guddigii maktabka dacwada ka socday isagoo sharaxaya camaasha ay qabteen iyo wixii ay la soo kulmeen wafdiga maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab أخبار عن أعمال اللجنة الدعوية halkan waxaan ku soo qadimaynaa ama aan soo gudbinaynaa warbixin ku aadan acmaashii ballaarnayd ay qabatay lejnadii dacwada ee xarakada ka socotay gaar ahaan maktabu dacwati ila allaahi lixaraka shabaab almujaahidiin أولا أعماش لجنة اللجنة الدعوة أو علمدا أي قبتي وحا أي هوستغي سيفوليي مكتب الدعوة إلى الله لحركة الشباب المجاهدين شقضوضا وحي كبلابين وحي كؤادنيد لبو ولايو ولاية مذك إيا ولاية قلقدود waxay shaqadooda bilaabatay maalin axad ah subaxdii taariikhduna ay ku beegneed labaatan iyo toddobadii rabiici thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo waxayna ka bilaabeen wilaayada mudug alislaamiya gaar ahaan fii muxaafadati jawla markay mudug ka soo gudbeedna waxay u soo gudbeen wilaayada galgaduud alislaamiyati dhammaan wilaayada oo dhan bay soo mareen ilaa maanta shaqadoodu ku soo gebagabowday caasimadda wilaayada galguduud ee ceelbuur taariikhda oo maanta ku aadan maalin jimco ah taariikhduna ay tahay afar iyo tobankii jumaada thaani kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada muddada shaqada ay soo socotay waxay ahayd konton iyo toddoba maalmood maa yuqaarib shahrayn ujeeddo iyo hadaf iyo qaayo ayay ku socotay lajnadaasi ahdaafu allajna addacwiya allatii camilat fi lwilaayatayni hadafkeedu wuxuu ahaa qodobadan soo socda kow tanshiid wa tafciil liacmaali addacwati ila allahi fi lwilaayatayni لبو عقد الندوات والمحاضرات والدورات واللقاءات والملتقيات والخطب المنبرية سدح تقييم كيفية سير الدعوة إلى الله في الولايتين أفر تفقد الفرص الدعوية المتاحة في الولايتين خمسة التعرف على العقبات القائمة على الدعوة والحصول بالحلول المناسبة لتلك العقبات ستة نشر الدعوة إلى الله لشرائح المجتمع المختلفة سبعة عقد دورات مكثفة تحت مسمى دورة المعالم في طرق الثبات ثمانية تحبيب المجتمع في طلب العلم الشرعي وتشجيعهم بحضور حلقات العلم الشرعي تسعة رفع وعي المجتمع حول ما يجري عالميا ومحليا واخيرا العاشر تحريض الامه لمشاركه الجهاد في سبيل الله في شرق افريقيا الاماكن التي تم العمل في الولايتين قوبها اي لجنه دعوه اي تك اي تغان oo labada wilaaye ah mudug iyo galgaduud caasimadahooda degmooyinkoodii iyo tuulooyin waaweyn kow bacaadweyn labo camaara saddex caad afar dabogalo shan jawlah lix ris toddobo galhareeri siddeed bergaan sagaal jacar toban cawsweyne koob iyo toban galcad labiyo toban derri saddex iyo toban wabxo afar iyo toban dac oo loo yaqaano nasruddiin shan iyo toban ceelgaras lix iyo toban xiindheere toddobiyo toban hagarey siddeed iyo toban garbaweyn sagaal iyo toban ceel shiil labaatan ceel buur oo ah caasimadda wilaayada galgaduud khaamisan alacmaal adacwiya alatii nafadahaa مكتب الدعوة إلى الله في الولايتين كو دراسة الرسائل في المساجد والجوامع اثنين عقد دورات لمعلمي ومعلمات المدارس في الولايتين ثلاثة عقد دورة لتجار المحافظات في الولايتين أربعة عقد الدورة للنساء عموما نساء المراكز نساء المعاهد نساء التجار خمسة عقد الندوات في المساجد ستة عقد دعوة الشارع في ساحات المدن سبعة إلقاء الخطب في المساجد ثمانية تعليق الخطب في المساجد تسعة لقاء مع أعيان وزعماء العشائر عشرة لقاء مع مسؤولي المحافظات إحدى عشر توزيع المنشورات والمطويات وأخيرا اثنا عشر توزيع الرسائل المستهدفة سابعا العدد المستفيدون من الدورات التي نفذها مكتب الدعوة إلى الله waxaa ka faa'iidaystay xamladan lajannadu ay qaaday in ka badan toban kun oo qof taqriiban ثامنا المواضيع المدروسة في الدورات والمحاضرات والندوات ودعوة شوارع مواضيعda guud ahaan laga faa'iidaystay kow alcaqiidatu waltawxiid walmutaabaca labo ta'amulaat bacda aayaati alqur'aan saddex masaa'ilu min fiqhi alislaam afar دروس من السياسة الشرعية خمسة دروس في الزهد والرقائق والأخلاق ستة دروس في السيرة النبوية سبعة مقتطفات من التاريخ الإسلامي ثمانية النفاق والمنافقون تسعة قضايا المعاصرة وأحوال العالم الإسلامي والمسلمين عشرة الدعوة إلى الله إحدى عشر محاضرات مستهدفة اثنا عشر الأسر وتربية الأولاد ثلاثة عشر الجهاد في سبيل الله ومكائد الأعداء أربعة عشر فقه الواقع خمسة عشر العزة للمسلمين ستة عشر مسؤولية المعلم وواجباته وأخيرا لجنة علماء وحي دردار ميان هل نقطة هل أرين بي دردار ميان شروط قبول العمل عملك شروط إلهي وكعق بلا ياجرة وسدح الإسلام قفك وإنه مسلم يهي إيمان لي لبو الإخلاص در الله وإنك تهي saddex almutaabaca nebi maxamed waa inuu ku dayanaya waxay ka digaysaa lajnada inay iska ilaalisay zamankan oo socda in dadka si sahlan lagu gaaraysiinayo shirki iyo gaalnimo lagu ridayo nebi maxamed waddadiisiina laga bayrsiinayo allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa safarkaas aan soo marnay magaalooyinka intaa la eg in ilaahay subxaanahu wa tacaala roob degdeg ah ilaahay inuu siiyo ilaahay inuu barwaaqeeyo cadowgan ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka qabto sida ay noo soo dhoweeyeen jannatulfirdows ilaahay inuu ugu soo dhoweeyo camalkeennana ilaahay ikhlaas noogu dhigo wabillaahi towfiiq wasala allahu calaa sayidina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam markana waxaa goobta kelimad ka jeedinaya mid ka mid ah ardayda magaalada ceelbuur taas oo ku baxaysa luqadda carabiga أيها المستمعون الكرام نحن القبائل المسلمة في ولاية الجلجدود الإسلامية نعيش في أجواء فرح وسرور وفي أيام بهجة وحبور لما من الله على عباده المجاهدين في شرق إفريقيا فأصوات التكبير تتعالى وصيحات النصر تتوالى هنا غزوة مباركة وهناك عملية ناجعة هنا تقضف رؤوس المرتدين وهناك تقطع رقاب الصليبيين أيها الأعزاء تأتي هذه البشائر بعد ثلاث سنوات من الحملة العالمية بعد ثلاث سنوات من الكفاح المتواصل بعد حملة صليبية شرسة شهدتها الأقاليم الوسطى عندما جاء البائس المنبوذ حسن شيخ محمود بخيله وخيلائه بجمعه وجموعه معاديا لله وأوليائه ولتحكيم شرعه وأحكامه لقد تصدى المجاهدون بفضل من الله لأشرس حملة عالمية وأبدوا في ذلك صنوف الشجاعة بصبرهم وثباتهم وتوكلهم على ربهم وكانوا كما قال الله تعالى إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقد شاء الله تعالى أن نرى اليوم ثمار صبرهم وثباتهم وعاقبة سمودهم ورباطهم وقد زادت شوكتهم وارتفعت عزيمتهم وامتدت سمعتهم وهابهم كل أعدائهم أيها الأعزاء بعد ثلاث سنوات نرى راية التوحيد وهي ترفرف عاليا فوق مدن شهيرة وقرى كثيرة إثر معارك ضاحنة وهجمات كاسحة أمثال قلعة وعسوين وبطبط أيها الأعزاء بعد ثلاث سنوات من الحروب والفتن والقلاقل والمخاوف والمحن ها هم المجاهدون يعاودون الكرة من جديد ويقيمون للإسلام صرحا مشيد فبتضحيات هؤلاء الشباب انكشف بعون من الله الضباب قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود ورسمناها خدا للعز والنصر تقود فتقدم يا أخا الإسلام قد سار الجنود ومضوا للمجد إن المجد بالعزم يعود waxaa markan makarofoonka lagu soo dhoweynayaa sheekh maxamed garaar oo ka mid ah wafdigii culimmada ee ka socday maktabka dacwada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مركو ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala inta kadib ee nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saddex arrimood oo Allahna raali gelinayso annagana danteena adduun iyo aakhiraba aan ku gaarayno ayuu rasuulku noo sheegay sala allahu calayhi walaalihi saxbi wasalam ina allaha yardaa lakum halaaa ayuu yidhi nebi sala allahu calayh wasalam saddex allah ayaa idinkaga raali noqdo an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya allah keligii inaad caabudaan oo aadan u shariig yeelin wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xarigga alle subxaanahu wa tacaala inaad qabsataan idinkoo isku duuban oo midnamo iyo jamaaco ku sugan aadan ku kala tegin midda kaleeto wa an tunaasixuu man wallaahu llaahu amrakum cidda in hoggaaminayso ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda inuu dhiibay inaad daacad u noqotaan iyagoo iyagana laga rabo inay daacad noqodaan marka saddexdaasi allah baa idinkaga raali noqonaya xaggana waxaad ku gaaraysaan adduun iyo aakhiraba liibaan baad ku gaaraysaan way alimaam moxamed ibni cabdilwahaab raximah llahu tacaala xadiidkan markuu soo qaado wuxuu leeyahay ummadda islaamka cabra taariikhiha laga soo bilaabo zamankii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa inta ay soo socotay haddii khalal ku yimaado saddexdaas mid ka mid ah laga soo galay haddii maxay ahayd ay gool gaarto ay u dhammaystirantana saddexdaasay meel ku simeen marka waxaa la rabaa shareecada islaamka ku dhaqankeedana in lagu dadaalo si guudba shareecada islaamka kitaabka alle subxaana wa tacaala ina xukumaan xaggana samci daaca inaan leenahay oo dad nadaamsan oo midnamo isku duubni leh hoggaan leh daacad isku ah inaan noqonno walaalnimada islaamka aan ku dadaalno nabigeena sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam laba shayba waan ka dhaxalnay cilmi naafica oo dadka ay ku hagaagaan oo ay ku horumaraan adduun iyo aakhiraba iyo jihaad jabaabirada iyo dawaaqiidda xagga ka soo horjeeda ahlu baadilkaa lagu burburinayo cidda soo hujuumaysa xaqa lagula dagaalamaya jihaadkaasi dirwatu sanaami islaameen nabigu wuu noo dhaafay calayhi salaatu wasalaam cilmigiina maanta waa la qaatay oo maanta horumarkii baa socda dhinac welbaba ilaahay baan subxaana wa tacaala ku mahadinaynaa dhinaca kaleetana jihaadkii baa socda oo cadowga ilaahay waa lala jihaadahayaa ilaahay baan subxaana wa tacaala nicmadaana siiyey dhahalkii nabigeena sala allahu calayh wasalam baan haysannaa maanta guul baan taagannahay ilaahay guulaha isdabajoogga ee allaha noo siyaadiyo guulaha isdabajoogga ee allana siiya allaha noo kordhiyo gaaladan jabka isdabajoogga ee musalsalka ee ilaahay ku riday allaha u siyaadiy iyagana jabka ilaahay baan ka barinay taasi kelimaadka aan isku sheegnayn adduun iyo aakhiraba allaha nagu anfaco wajazaakum allahu khayra xafladda waxaa goobjoog ah dhegaystayaal culimmada wilaayada galgaduuda mid ka mid ah culimmada wilaayada ayaana goobta kelimad ka jeedinaya
ayuha alikhwatu alkiraam haddii alla yidhaahdo waxaan rabaa insha allahu tacaalaa inaan laba nuqdo inaan warkayga ku soo koobo mid horta waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaalaa nasriga uuna siiyey ee maanta aan haysanno ayaan insha allahu tacaalaa kelimadayda ay ku saabsan tahay alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walow shaaa allahu lantasara minhum alla subxaana wa tacaalaa haddii uu dooni lahaa gaaladuu ka adkaan lahaa walaakin liyabluwa bacdakum bibacd hase yeeshee alla subxaana wa tacaalaa inuu qaarkiinna qaarka kale ku imtixaano ayuu alla doonayaa waaladiina qutiluu fii sabiili illaah falan yudilla acmaalahum kuwa ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa loo dilay alla subxaana wa tacaalaa camalkoodu lumin maayo oo ilaahay subxaana wa tacaalaa ajarkoodu adduunya aakhiraba wuu siinayaa yacnii aakhirana ilaahay jannadiisii bay galaayaan oo daartii shuhadaday galaayaan adduunyadana ilaahay subxaana wa tacaala wixii ayaga ay u shahiideen buu alla hergelinayaa subxaana wa tacaala mabda' ay u socdeen wixii ay u shahiideen wixii ayagu ay rabeen oo ah in ilaahay subxaana wa tacaalaa si xornimo in lagu caabudo oo kelimadiisu ay kor noqoto oo ay u socdeen ayuu ilaahay subxaana wa tacaala hergelinayaa gaaladana alla wuxuu leeyahay waaladiina kafaruu fatacsan lahum wa adalla acmaalahum kuwii alla ku gaaloobay subxaanahu wa tacaalaa ee gaalada asalka ah iyo kuwa ayaga raacay oo ridoobay ee murtadiinta ahba howg ayaa u sugnaaday allah subxaana wa tacaala wa adalla acmaalahum camalkoodana ilaahay subxaana wa tacaala wuu baabi'iyey maxay sidaa ku noqdeen daalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbada acmaalahum waayo ayagu waxa ay naceen ilaahay subxaana wa tacaala kitaabku uu soo dejiyey sunnadii nebi maxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam ee talinayaanoo waddanka ilaahay ayagu xukumayaan bay kahdeenooy naceen fa axbada acmaalahum camalkoodana ilaahay subxaana wa tacaala waa uu buriyey aayadahaas marka sida ilaahay subxaana wa tacaala u sheega ee u dhacday markii ay gaaladii iyo wixii la socday oo murtadiintaa ay waddankaas soo weerareen wax allaali wixii awoodo ay heli karaan ay isku soo tijaabiyeen ilaahay subxaana wa tacaala waa uu jebiyey ilaahay subxaana wa tacaala waa uu noo gargaaray alla subxaana wa tacaala aan ugu mahdinno rabbi subxaana wa tacaala siduu ixsaankii abaalka noogu galay insha allahu tacaala annagana aan abaalkaas insha allahu tacaala aan ugu shukrinno aaniyan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ballan kula galay culimmada inay xaqa caddeeyaan oo ummadda ay u caddeeyaan alla wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaas walaa taktumuuna yacni alla subxaana wa tacaala reer banu israiil asoo la hadlaya wuxuu leeyahay bal xusuus nebi maxamedoo goorta uu yidhi culimoy allah subxaana wa tacaala goorta uu ballanta la galay kuwa kitaabka la siiyey waad caddaynaysaan oo waad caddaynaysaan xaqa ummadaad u caddaynaysaan walaa taktumuunahu mana qarinaysaan marka ilaahay subxaana wa tacaala ha u barakeeyo haadaa wbillaahi الtawfiiq wsali اllaahuma wslim calaa nabiyina mxamed kasoo qaybgalayaasha munaasabadda waxaa ka mid ah ugaaska habeesha muurusade ugaas cabdulaahi daahir axmed oo aada ugu mahadcelinaya culimmada
ilaahay baan u mahad celinaynaa marka koowaad marka labaad waxaan u mahad celinaynaa culummada safarka dheer soo martay oo noo timid oo dowraadka iyo maaragtay liqaa'aadka faraha badan samaysay aad ogsoon tihiin safarada ay ku yimideen iyo meelaha ay soo mareen haddana ay ku soo gebagabeeyeen degmada ceelbuur ee maqarka wilaayada galgaduud ah waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay safarkiinna mid mubaaraga oo barakaysan oo diinta allah ka dhigo mid laga faa'iida allah ka dhigo mid ummadaad wax u sheegteen ay ku dhaqmaan oo dhegaystay ay ku dhaqmaan allah ka dhigo kuwaas kuwa kasii dambeeyana kuwa gaarsiiya allah ka dhigo dadka aad maqlay runtii waxaan ilaahay kaga baryaynaa adinkoo saalimiina oo daalanayn oo dhib iskala kulmin inaad guryihiinni ku laabataan runtii waxaa weeye wax badan oo aanan weli soo marin gobolladan ayaad ka qabateen waxaa weeye baahi weynaa ayaad kaga qabtirteen waan ku faraxsannahay waana nasiibna waa u yeelan karnaa ilaahay ha nooga dhigo inaad mar kale uun door kale aan helno oo saasoo kale oo nagula soo laabto rag ama adinka ama rag ilamida ay nagu soo laabtaan runtii waxaan ku faraxsannahay culummo way noo joogi jirtay dowlaad waa la qaban jiray wax badan waa la qaban jiray haddana mawduucyaalka laga hadlaa iyo meelaha aad ka hadlaysaan runtii waxay ahaayeen muhiim ayay waxay u ahaayeen bulshada ku nool gobolada dhexe sidaad noogu mahad celiseen oo noogu ducayseen annagana waxaa waaye sidaas mid ku labalaaban aan kugu ducaynaynaa waan idiin mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay mahadiheed gaarto waxaa la yidhi qofkii maaragtay man laa yashkuru naas laa yashkuru llah qofkii aan dadki wax asxaan u sameeya aan ku mahadin ilaahayna kuma mahadin marka waxaa weeye waxaan leenahay soo dhowaada gacmo furan haddaan iswadaacno waxaa weeye nolol kulanta iyo maaragtay nabadgelyo ayaa noo ballana haddaan isla joognana waxaa weeye qalbi furan iyo gacmo furan ayaan ku soo dhowaynaynaa
guud ahaan tabintii aanu ku sameynaynay munaasabadda lagu soo gebagabeynayay howlihii dacawiga ee wafdiga maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka waday wilaayaadka mudug iyo galguduud waa naga intaa guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة